kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan kuna soo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaki gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa safar dhanka lugtaa ku aaday gobolka shabeellaha dhexe waxaana madaxweynaha ku soo dhoweeyey magaalada jowhar shacabka ku dhaqan gobolkaasi ammaanka magaalada jowhar ayaa si aad ah loo adkeeyey iyadoona ciidamo aad u fara badan lagu daadiyey waddooyinka magaaladaasi waxaana madaxweynaha lagu wadaa inuu kulamo la qaato maamulka gobolka iyo sidoo kale waxgaradka oday dhaqameedyada kasoo jeeda halkaasi wararka laga helaya magaalada jowhar ayaa sidoo kale sheegaya inay xayiran yihiin ganacsigii isu socodkii dadweynaha waxaana lala xiriiriyay sababo dhanka ammaanka ah maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku sugan yahay magaalada jowhar mid ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada jowhar ee xarunta gobolkaasi shabeellaha dhexe ayaan qadka telefoonka kula xiriiray si aan u ogaano xaaladda iyo sidoo kale dadka sida ay ugu diyaar garoobeen soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya todobadii markii fiidnimaba in ay bilowdeen in dadka lagu wargeliyo in guryahooda ay ku xaroodaan si markaas ciidamada lagu soo kordhiya magaalada looguna talagalay adkeynta amniga iyo ayagoo aanay saameyn uga dhex dhalanin maadaama degmadu ay soo gaareen ciidamo aan hore ugu sugnaan jirin ciidamo cusub ay yihiin bulshaduna aanay garanaynin xiliyada socodkana dadkay noqdaan kuwa u xadidan si markaasi loo ogaado heerka amniga degmada uu ka gaarsiisan yahay saameyn ay ugu yeelanin dhibaatinka madaxweynaha dowlada soomaaliya weli ibraahim maxamed oo ah taliyaha nabadsugid gobolka iyo xubno kale waxayna sheegeen in guud ahaan degmada iyo deegaanada kale ka agdhow ama duleedada uga beegan in goor sii horeysa ay isugu diyaariyeen in la sugo amniga uu noqnaado mid xadidan dadku ay ku mashquulaan dhegeysiga khudbada madaxweynuhu oo ay qaarkood si toosa usii tubinayaan qaar ka tirsan warbaahinta gudaha ka howlgashay ee degmada jowhar iyo weliba codbaahiyaha oo lagu rakabay gaadiidka ag in looguna talagalay in khudbada madaxweynuhu uu jeedinayo ay kasii baxdo si dadka qaarkood ee xaafadaha ku sugan ay usu in ay ogaadaan in madaxweynuhu uu khudbad ka jeedinayo gudaha degmada jowhar ka hor intauusan gaarin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya jowhar ayaa waxa uu safar dhanka hawada kaga soo laabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan asigoona kulamo halkaasi kula soo qaatay madaxda maamulka gobolka iyo sidoo kale waxgaradka kasoo jeeda gobolkaasi hiiraan madaxweynaha ayaa sidoo kale xerada lamagalay ee duleedka magaalada beledweyne tababar ugu soo xiray ilaa iyo saddex boqol oo askari kuwaasi oo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed askarta tababarka loo soo xiray ayaa isugu jiro boolis iyo militari waxaana madaxweynaha soomaaliya uu kula dardaarmay inay adkeeyaan ammaanka gobolka iyo guud ahaan dalka soomaaliya dhanka kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa gaaray magaalada sanca ee xarunta dalkaasi yemen asigoona halkaasi ay kusoo dhoweeyeen madaxda dalkaasi saacid ayaa kulamo wuxuu la leeyahay dhiggiisa dalkaasi yemen waxaana la filayaa inuu kala hadlo xaaladda dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi yemen oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay haysteen dhibaatooyin dhanka nolosha ah xukuumadda soomaaliya ayaa kol hore ugu baaqday dowladda federaalk ee soomaaliya in dib loo soo celiyo qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka yemen kuwaasi oo dhibaatooyin dhanka nolosha ay haysteen waxaana ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo dhiggiisa dalkaasi yemen la filayaa inay ka wada hadlaan dhibaatooyinka iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee xal loogu heli karo qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale la filayaa inuu kulamo la qaato jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka yemen ra-isul wasaaraha soomaaliya safarkan uu yemen ku tagay ayaa waxa uu ka dhigan yahay in wadankii saddexaad ee socdaal uu ku maraya uu noqday maadaama horey uu u tagay wadamada sacuudi carabiya iyo sidoo kale jabuuti halka warkaasi aad kala socotaan waa wardheer rediyow dowladda federaalk soomaaliya ayaa heshiis waxa ay la saxiixatay dowladda jina kaasi oo la xiriira dibudhiska qaybo muhiim u ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku burburay dagaaladii dhexe ee dalka ka dhacay muddada labaaaatankii sane ee lasoo dhaafay kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiiradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxa ay shir jirayd oo ay ku qabatay gudaha magaalada muqdisho ka gadaal saxiixa heshiiskaasi saxaafadda ay ugu warbixisay waxyaabihii uu ku saabsanaa heshiiska ee la saxiixatay dowladda jina dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxaan maanta halkan ku saxeexnay laba heshiisoo ugu horreeyey oo daba socda wadahadalkii iyo heshiisyadii aan soo galnay dowladda china oo uu maanta wakiil ka yahay safiirka iyo delegation ballaaran oo la socda oo ka socda dowladda china waxaa weeye hordhacii ugu horreeyey waxay u yimaadeen inay heshiiskana sida nala saxeexdaan dhulkoodii iyo safaaraddii la siiyeyna ay arkaan cusbitaalka banaadir tiyaatarka iyo sperska stadium muqdisho iyo complexkii hoteelada haya ku dhex yaalay inay eegaan oo ay dhaqso u bilaabayaan inay dabadhis ku sameeyaan iyagoo islamarkaas safaaradooda bilaabaya dhismihiisii dhaqso ay daba socoto mashaariicdii waaweynaa ee ay naga ballan qaadeen een heshiiska kula soo gallay oo fara badan oo dhinac kasta dibudhiska dalka oo dhan ay diyaar u yihiin wax nala qabtaan dowladda china waa dowlad aada iyo aada muhiim inoogu ah ina garab taagan wax badanna doonaysa in nala qabato marka intaasaanu maanta heshiiskaasaana saxeexay waxaana ka qayb gala sidaa arkaysaan dowladdii oo dhan wasaaradihii iyo ciidamadii badda iywasaaradii gaashaandhigga wasaaraddii maaliyadda wasaaraddii dibadhiska wasaaraddii khayraadka wasaaraddii ganacsiga wasaaraddii maaliyadda dhammaan dowladda qeybaheedii oo dhan ayaa kasoo qayb gala safiirka dowladda jeyna ugu magacaaban dalka soomaaliya ayaa goobta ka hadlay asigoona sheegay in dowladaha soomaaliya iyo jeyna uu ka dhexeeyo xiriir saaxiibtinimo oo aada u baaxadheer waxa uuna tilmaamay in aysan soomaaliya marna iloobi doonin jeyna Well, uh, China and Somalia have shared very strong ties since we established uh, our diplomatic uh, relations uh, uh, in 1960. And uh, Somalia is the first country which established diplomatic relationship with China in East Africa. So we are very good friends, and uh, China is ready socdaalka wafdiga dowladda jayna ka socday maanta ay ku soo gaareen magaalada muqdisho ayaa waxa uu qayb ka yahay safarro hori wasiiradda arrimaha dibadda soomaaliya ee ku tagtay dalkaasi jayna iyadoona heshiisyo kula soo gashay dalkaasi sidii dib u daactir loogu samayn lahaa goobihii hore ee u dhistay dowladda jayna oo ku yaala qaybo ka mid a dalka soomaaliya oo ay ugu horreeyaan isbitaallo iyo waddooyin tiro isbaarooyin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey si aad ay uga cabanayeen dadka ku safra waddada u dhexaysa gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale magaalada muqdisho ayaa maanta bilaabatay qaadista isbaarooyinkaasi isbaarooyinka ayaa waxaa qaadaya ciidamo ka tirsan kuwa qalabka sida ee soomaaliyeed oo gacan ka helaya maamulka gobolka isbaarooyin tiraha ayaa la sheegayaa in laga qaaday inta u dhexaysa muqdisho iyo sidoo kale magaalada marka oo muddooyinkii ugu dambeeyey cabasho aad u xooggan ay kasoo yeeraysay dadka waddadaasi ku safra kuwaasi oo ay dhibaato ku hayeen dad ku libisan dareeska ciidamada dowladda soomaaliya isbaarooyinkan laga qaadayo qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay qayb ka yihiin qayladhaan hore ugu soo yeertay dadka ku dhaqan deegaanada gobolkaasi oo dowladda federaalk ee soomaaliya cabasho ka dhanaa dadka ku libisan dareeska ciidamada dowladda ee dhiganaya isbaarooyinkaas hore ugu soo gudbiyey iyadoona wasaaradda arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka soomaaliya hore ee u ballanqaaday in la qaadi doono isbaarooyinka gayaala gobolka shabeellaha hoose xildhibaan dalxa oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa tilaabo horumar leh ku tilmaamay qaadista isbaarooyinka soconaya gobolka shabeellaha hoose taasi oo dhibaato aad u xoogan ay kala kulmi jireen dadka ku safra waddada u dhexaysa marka iyo afgooye waxaan ammaanaynaa booliska oo runtii tallaabo aad maaragtay loo bogay oo ay ku dhaqaaqeen iyo ciidamada runtii qalabka sida militariga oo isbaarahaana laga qaaday wadada ciidamadana dhammaan loo rabay meelo oo cayiman oo dowladdu ay og tahay oo xooga dalka soomaaliyeed ah booliskiina iyaga iyo birmadkii iyo intii kale ee iyagana amal loogu talagalay nabad sugid ay wada shaqaynayaan walow dhammaan layskugu keenay hal goob warkii oo aad kala socoteen wardheer reediyoa khiyaarta qiimaha iyo qaayaha lo waanagaynta warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur aamiin tan iyo intaan dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu